magaalada maasarta markii sheegay deegaanka buufudu guuray nimankii khawaarista ay diilaawayaasha nagu eraran ee saas daraabiya ee ciidamada ooga dalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada booliska gaarka iskaaladaayana yaa la dagaalamin nimanka si toos ee lanjiri milawona yaa yaa la kelidi ee xaalada deegaankana hadaysa degayi halkan iyad iyada marwaagaysinya
gudoomiya weerarkaas kureedda deegaanka ciidamada booliska koonfur galbeed iyo weli ahaan dowladda dhexe may isbedele ay ku sameyn maadaama weerar lahakaqaad ama iyo ogsoonaada koran intii weerarka lahaka qaado doono ururka al-shabaaba may dhifeysi ah may digtoonaba engalen deegaanka guufgudid sideedaba deegaanada oo nimankan uduga oo ugs laqaqobaday inkadamba laqaqobada ku midata saas daraadiya ee deegaanka may lasii iyadiidan weeraray dadka degan shacabka iyo ciidamada hooga dalka soomaaliyeed sifaylaha region fayli ee marka saas daraadiya meel alamilaka abaabulaan nimankan udugaya laakiin abaabul si toos ee warbixinayaasyo lan hele markan unoo diyaargarow ee yaa yaa weeraren ee shara miilaadana lan dhiki haddii laa yidhaah gudoomiye ciidamada gaarka koonfur galbeed yahaan dowladda dhexe samayna dhaqdhaqaaqyo iyo howlgalo ku sameeyaan tuulooyinka hoos kooban deegaankaas ugu yaraan soddon iyo shan kilomitr labaatan iyo shan kilomitr toban iyo shan kilomitr wareegaas yaa howlgalada kasuubi shalay iyo daraad madi nimanka la bursaday oo deegaanka lakasafay kabaadi wareeg badanada suubi ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iirta militariga iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwa booliska gaarka ah iyo ubaskaanadaana isgarafsadaayan iyo howlgal balaano laqoqobay ugu yaraan eediyaha oo goofgida ku kumaawo dhow yaa ka nadiifi nimanka unugaas mayhan kubahi howlgaladaas iyo ku sameyn tuulooyinka hoos goan maadaama tuulooyinka inta badan al-shabaab iyo ku dhuumaalaysadaayan markii sheegay nimankii oduwaayeen hadda ugu yaraan afartan iyo shan kilomitr iyo sideetan kilomitr meel ka sokayta ma jiraan labaatan jir hoos garuuna haddana noo sheegayo akhbaarkooda haddana na siinay marka eriyaa dhan waa laga safeeyay labada maalmoodna howlgala lagu deegaanada lisiinkashaagi intii ka jiraan al-shabaab may ku qabdo doontaan haddii ilaa yar may diyaarahaynaa ini meel alla meeliyo laakasheega nimankan udowga iyo laawayaasha ini meel alla meeliyo laakasheega ciidamada may diyaarahayn meel alla meeliyo laakasheega iyo meeliyo kuweerara gudoomiye sasaatow koonfur galbeed soomaaliya ee deegaanadii awaare iyo weliba biilaanya ku teegayiin goofgudud buure haraw ee kajarte deegaanada markaas safaryo in laka tiraayo awaaro iyo weliba xaalado biniaadinimo ku jiraan deegaanka goofgudud buure haraw dhinaca biyaha eelaka qodan halka eelna matoorta hoogaa yar cilada le may odsaday haddii eedaha samafalka saxaafadda dowladaha deegda bixiyo marka odsaday inisi dhaqse eelama dalkana ninkasuubi odsaday tankada eelka hata ninqodan matoorka hogaa cilada le ini matoor degdega leelo odsaday haddii aan ahaa gudoomiyii deegaanka goofgudud buure may saamayn ay kuwaalada doonto maadaama ceelka keliya deegaankaas unboxing iyo motoorka irbiyo laka qaadayna us markaas ku halaabsan yahay xilligan xaalada may may irtanka adag haddii ceelkaas motoorka geedka halaaw ini diilaan iyo nay dhib badan ini haddii si dooniya dareensana hase ahaatee beerahan abaaro beeraha abyara tolkiyaal male area deegaanka goofgeed guuray beerodi abaarsadeen marka xaalada irninka adkaato yaa yaa dareensan haddii laa yidhaah gudoomiye weliba ninku warbaase tan caafimaad iyo tan walbarasho deegaanka sida markaas xilligan indar dareeraan walbarasho caafimaad toona male walbarasho caafimaad toona male waleetukubaada ini walbarasho caafimaad la suudiy maojimaat walbama jiraan ayo maadaama caafimaadkii walbarasho deegaankasan lahayna dadka deegaanka nool se insaamayti walbarasho la-aantaas weliba xaaladda caafimaad darada oo ku jirta wallahi xaaladda hata may kadabi lahayna ini gobolka bay soddon kilomitr linjarta lambaha hasi ahaatee daraada may suubanayn ngo olda yaa meel oo harun nin hadajet iskoolka iyo harun caafimaad oo kale kasuubani hasi ahaatee daawadii wasiirka koonfur galbeed caafimaadka halmar daawana kagaadi kasoka daawo kale mahelna marka hata maylay dabiibahayna xaaladda madiyamanila dersini gobolka baylne dadki dadki alla dadki deegaanka ka dersini gobolka baylan lasoo istaaje adoo ati gudoomiyaha deegaanka goofguduud buuray maamul koonfur galbeed soomaaliya ku tirsanta ee maamulka sare may ku dalbadan lahayti oda deegaanka xilligan baahidiis ata madaxweynahaas koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan may ka dalbaday iyo wasiiradiisa ini sidanka dhaqsa badan deegaanka goofguduud walbarasho iyo caafimaad iyo eelkan oo matoor degdegen la helo eel lamaalin deegaanka baani la helo doono ka dalbaday diilaya